amisoomka bixisteedu waxay ku xidhan tahay intau ciidamadeenna aan dhisanayno oo xoogaysanayaan oo aan annagu difaacan karno waddankeenna taana waan ku dhownahay askarteennu way dagaalantaa waxaa ku yar mataqaanaa mucaawanadaa ku yar taana waa laga shaqaynayaa marka amisom mar walba waan u mahadnaqaynaa wayna nala joogayaan inta aan annagu waddankeenna difaacan karno dagaal baa lagu jiraa dagaal marna waad ka saaraysaa meel marna waad ku soo noqonaysaa laakiin annaga waxaa noocaad in nimanka argagixisadaa iyo nimanka taageeraya argagixisadaba inuu wakhtigoogii dhammaaday in laga saari doono soomaaliya